gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada hargeysa waxaana ugu baaqay taageerayaasha xisbiga ee gobolka maroodi jeex inay berri subaxnimada isugu yimaadaan xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka maroodi jeex inay berri sideedda subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego fariimo muhiim ah oo qarankan lagu badbaadinayo geesta kale duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid ayaa ka jawaabay hadalka guddoomiye ciro gudoomiyaha xisbiga wadani maanta baaq buu ku dhawaaqay uu leeyahay beritoole isugu soo baxa waxaan leeyahay shacbiga caasimadda duhuuftooda iyo danaha ay ku nool yihiin kanoo hayo gudoomiyuhu suuqiibaa dahabku waran yahay lacagtiibaa suuqa taala dadkii ahaa ganacsatada ahaa ee masaakintaabaa tamaanada dul fadhiya duruufaha dadka uu u baaqayo ma oga xaaladooda nololeed iyo markaad isugu yeerayso waa inay ujeeddo iyo hab sharci oo la maro loo maraa annagu wixii ay isku haystaan xisbiyada iyo howlahaasi annaga shaqadeeda maaha laakiinse amniga iyo dadkaa danyarta ah iyo dadkaa ganacsatada ah leefal kastay leedahay ayaanu ka mas-uulnahay waxaanu leenahay guddoomiyuhu isagaa qaadi doonaa mas-uuliyadda wixii ka dhaca britoole magaalada hargeysa haddii isku soo baxaa ugu yeero uu ka adkaysto shacbigana waxaanu leenahay howlihiina haysta ganacsigiina haysta danihiina ilaashada waxaan leenahay guddoomiyaha sharci baa loo maraa jiraa maalmihii ugu dambeeyey waxaa mar kale soo labakacleeyey murankii siyaasadeed ee u dhexeeyey xisbiga mucaaridka ee waddani iyo xukuumadda madaxweyne biixi iyadoo arrintanina ay ka dhalatay mar kale markii axaddii aynu ka soo gudubnay la ansixiyey lix xubnood oo ka mida guddiga doorashooyinka somalilan ee cusub kuwaasi oo xisbiyada mucaaridku ay ku tilmaameen in ay yihiin sharci darro lana shaqayn doonin khadar maxamed cakulle v o e hargeysa